bismillaahi raxmaan raxiim asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu akhyaaraha ku dhowaada barnaamijkana kulanka warbaahinta warsax oo isin kula dareerasaan hamiin kasta markiila kuraaw hamiinimada jimaacada ee sabtigaha galaasa hamiinimo arbaawo taariikhdan iyo kabeeganta tumiisiyeedka bila tumi lamaad sanada lamada kun tumiyo sagaalka qodobada oo ka barnaamijkan isinku dhugun sudi doontaan unin hasin gudbii doon hoo ilaahay koraal nagad waliba ku mid aha wafuushal gedisan oo hadeerigeega magaalada tan baydhabo aana si tooya ujeed shootaynaya ku qayb galan halsana guuradii ha ku wereegatay xilligii la dooraday madaxweynaha xilligun talada ku haayay maamul goboleedka koonfur galbeed soomaaliya wafuudda sito ay ku mid haayay barnaamijka ku dhegeynsada doontaan hoo ilaahay koraala nagada saas haata weliba barnaamijkan oo ka intihaabada suka jir hasiinku gudbii doone maamulka gobolka baa'ikan degmada baydhabo oo howlo nadaafadeed ku fuliyay gudaha magaalada baydhabo iyo olanka diyaar garoobahay munaasabadda halsana guurada maamulka madaxweyne madaxsiis xasan lafta gareen barnaamijkaiyo ku dhugunsada doontaan intii habada ka jira saas haata waliba barnaamijkan isinka gudbii doone xildhibaan ibraahim yarow isxaaq oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka federaalk soomaaliya deegaan doorashada yoneetay koonfur galbeed oo ku mid ahay wafdiga hadeeri magaalada baydhabo oo huseena ku hadale ujeedada safarshay barnaamijka ku dhugunsada doontaan hoo ilaahay karaalanaga saasaata waliba barnaamijka isinka dhugunsada doontaan wasiirka waxbarashada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya oo ku warama guud ahaan walbarashada deegaanada koonfur galbeed soomaaliya may ku eri wasiirka barnaamijkaiyo ku dhugunsada doontaan unin hasiin gudbii doono intii u saxabada ku jira barnaamijka oo ilaahay koraalnagada saasaata weliba barnaamijkan isinka dheegi doontaan hoo ilaahay koraalanagada odayaasha dhaqanka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya arrimaha mukhtaar rowo cali aw mansuur may ku eran arrimahaasi barnaamijkaiyo ku dheegi doontaan hoo ilaahay koraalnagada saasaata weliba barnaamijka ku dheegi doontaan taliyaha xabsiga dhexe ee magaalada muqdisho oo laku qaaday xilka may sababta taliyaha xilkalan ku qaadi barnaamijka iyo ku dhegansudi doontaan hoo ilaahay karaal naqda weliba barnaamijka soo kale hasiinku gudbii doonee wafdi bileerimus hogaamiyay wakiilka gaarka qaramada midoobey arrimaha soomaaliya oo deeray maamul goboleedka puntland kulana la qaaday madaxweynaha maamulkaas may ku hadaleen barnaamijkaiyo ku dheegi doontaan intiiuna habada ka jirna insha allah qodobadaas iyo walaaghanay koror intiiuna barnaamijka ku guda jirna iyo hasiin gudbii doono insha allah weliba barnaamijkaas ku dawriday asin diyaarintan isinku jeediyaano maxamed cabdiraxmaan cabdulle maleele barnaamijka dhinacsanaad waliba gacan weyn ku jeysada ay mahadi ku deerto almuhandas alinjineer maxamuud cali cabdulaahi injineer gaabsha mar kale mar lamaad maysiin lahaa khiyaariha ku dhowaada barnaamijkana kulanka warbaahinta warsan haddii asiin qobada qodobkan ka horeeyay ee barnaamijkan kulanka geeg waliba magaalada baydhabo hadeere wafuud shal gadisan oo ka shal socday maamul goboleedyada dalka iyo dowlada federaalk soomaaliya wafuudan waliban ka horeyn hadeere magaalada baydhabo wafdiisu hogaamiyo gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka federaalk soomaaliya mudane cabdiweli ibraahim muudey saasaata waliba magaalada baydhabo hadeerey wafdiisu hogaamiye gudoomiyaha baarlamaanka federaalk soomaaliya mudane maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan iyo xildhibaano wasiiro ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya saas haata waliba wafuudun hadeerta magaalada baydhabo ku mid ahay wafdiisu hogaamiyow madaweynega maamul goboleedka hiirshabeelle mudane maxamed cabdiwaare eedada wafuudun iyo handeereen magaalada baydhabo iyo eh inay ku qayb galaan maalinta berita eh halsana guuradii ha ku wareegatay xilligii la dooraday madaweynega xilligun talada ku haay maamul goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen hadeerowshow magaalada baydhabo waliba eedhan ku dhawaayay mas-uuliyiinta maamulka koonfur galbeed isu hogaamiyo madaxweyne cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen iyo gudoomiyaha baarlamaanka cabdiqaadir shariif sheekhuna maye hadhabaayo shukureed weliba warbaahinta si wadajireen la hadalay gudoomiyaha baarlamaanka maamulka koonfur galbeed mudane cabdiqaadir shariif sheekhuna maye welibana hadalo hadhabaayo injeediya mas-uuliyiinta hadeeri magaalada baydhabo saasaato weliba meelo ku hadalay gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha baarlamaanka federaalk soomaaliya mudane cabdiweli ibraahim wuudey welibaan usiina kuma hadlaya maamulka koonfur galbeed sida diiran lahankudhabaayo magaalada dambaydhabo socoona sheegay in ujeedadii weeto inay ku qayb galaan munaasabada beryey la filaya inuu ka qabsoonto magaalada baydhabo taasoo lanka dabaaldegahay hal sana guuradii ha ku wareegatay xilligii la dooraday maamulka lamaad ee koonfur galbeed isu hogaamiyo cabdicasiis xasan maxamed laftigareen waano iyo oo ku harmaayaan sayidina maxamed waaalih wasaxbi ajmaciin gudoomiye ku-xigeenka golaha shacabka baarlamaanka dowladda federaalka iyo wafdigii uu hogaaminayay ee isugu jiray xildhibaanada labada aqal golaha shacabka iyo aqalka sare xubnaha ka jooga labada gole dowlad goboleed koonfur galbeed golaha wasiirada iyo golaha baarlamankaba gudoomiye ku-xigeenka ee degmada baydhabo dhammaan mas-uuliyiinta kale marti sharafta nala joogto dhammaantiin waa idin salaam asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu mudane gudoomiye cabdiweli ibraahim sheekh muudey maanta sharafay noo tahay inaad nagala soo qayb gashaan aad baydhabo nagu soo booqataan aad booqashayaanan dhihina dogaan doorashadaadii aad timaado dadkaaga aad ka soo wardoonto aad nagala soo qayb gasho ee munaasabadda aan rabno inaan beri inaan xusno oo ah sanad guuradii koowaad ee ka soo wareegtay markii la doortay madaxweyne cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen runtii sharafay noo tahay inaad damaashaadkaas iyo xafladdaas inaad nagala soo qayb gashaan goobjoogna aad ka ahaataan markhaatina aad ka ahaataan warbixinadii waxa laydin siin doono bandhigi laydin tusi doono ku saabsan muddadii sanadka ahayd uu madaxweynuhu uu xilka ahay waxyaabihii noo qabsoomay runtii sharafay noo tahay marka damaashaadkaas inaad noo imaadaan aad safarka aad usoo gashaan annagoo og weli inaan shaqooyin badan oo culus iyo baarlamaanku inuu gori shacabka inay idin yaaleen laakiin annaga qadarin dheeraaday noo tahay inaad noo imaadaan nagala soo qasgashaan munaasabadaas markhaatina aad ka noqotaan insha allah wixii waxqabada ay noo qabsoo muddadaas sanadka mudane gudoomiye adiga iyo wafdigaagaba soo dhowaaw xubnaha labada gole iyo martida iyo mas-uuliyiinta kale ee maamul goboleedkana runtii waxaan kaga mahadinayaa sidii diiranayd aad wafdigaa noola soo dhaweyseen oo saacado badan aan u taagneen marka sharafay noo tahay mudane gudoomiye soo inta halkaan fadhido qof walba magaciisa iyo masabkiisa ayaan ku salaamayaa waxaan aad ugu faraxsanahay soo dhoweynta qiimaha badan oo alxamdulilaahi maanta aad nagu soo dhoweyseen aad ayaan ugu faraxsannahay anigiyo wafdigayga aadaan idinkaga mahad celinayaa waaba soo daahnay mar hore inaan imaanay ahayd baydhabaan wax badan inaan kusoo naqanay ahayd laakiin duruufo badan iyo shaqooyin badan oo jiray unbaan waktigan soo gaarsiisay xafladda inaan ka soo qayb galnay aad ayaan annagan ugu faraxsannahay aadaan idinkaga mahad celinaynaa hordhacaan nahay annaga guddoomiyihiin waa imaan doonaa isagana gadaashaynu soo socdaa isagana waa soo dhoweyn doona hadduu ilaah yidhaahdo si qiime iyo qadarin leh ayaad noo soo dhoweysan waa idinkaga mahad celinaynaa laa shukra cala alwaajib wixii talooyin iyo tusaale ahna insha allaahu ayadana meeshaanadaasa tegi doonnaa waa idinku faraxsannahay sidaad noo soo dhoweysiin maamulka aad aan idinkaga mahad celinaynaa waana mahadsantihiin farxad wanaagsan farxad wanaagsanna xafladdeenna insha allah ku qabsan doonnaa waana ku faraxsannahay inaan ka soo qaybnan xafladan oo sanad guurida ah waana mahadsantihiin khayraa idin rajaynaa insha allah
tilmaamo tayada leh xafaayad junuuna xafaayad junuuna weliba waa xafaayada soomaaliya ankatahi fayla xafaayad junuuna iyaalka wayban hirinaada kortee muddo tumun sac ilaa iyo tumiy lama saacadood eh xafaayad junuuna weli lakusuubiyey suuf jilacsan xafaayad junuuna iyaalka mambahan inti langhira ama langmari saliid ama fisiliin halxaba oo xafaayad junuuna ee weli andhika maasa saddexaba oo eh xafaayado kale oo tayaysan hooye macaan xafaayad junuuna si aad tayadiian ogaata katijaabi hooyo macaana geeka maybuwaa maalintii bilan laakiin walwal adduunya mii haysada bilan waliba iin fududaayase antiyana walbarada anoon walwalaana bilan waliya awoodkiin siyaasa ini howlada adduunya marnikin kusurugna
akhyaare web mayba dhegeysada ay tahan barnaamijkii kulanka warbaahinta warsan maamulka degmada baydhabo iyo maamulka gobolka baay welibaayo si wadajir e geega magaalada baydhabo aan ku suubiyeen ololo nadaafadeed iyo ku qeyb qaadayan guud ahaan bulshada ka dhaqan magaalada tan baydhabo ololaha nadaafadda iyo ujeedadiis ahaytay in laka nadiifiyo wasaqda magaalada baydhabo dhex taale taas oo lanka dabaaldegahay munaasabadaas halsana guurida ha ku wareegatay maamulka koonfur galbeed ee cabdicasiis xasan maxamed lafta garaan madaxweyne ukey nadaafada kureed weliba warbaahinta la hadalay mas-uuliyiinta maamulka ay hogaamiyaayeen ololaha nadaafadda lanka diyaar garoobay munaasabada halsana guurada maamulka koonfur galbeed soomaaliya welina meelikow ku hadalay gudoomiyaha ururka haweenka gobolka baay marwo muraaye ibraahim wadeer kureedna weliba meelo hadallo kooban ku jeediyey gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda ee degmada baydhabo
salaanka bacd haddii aana reer meerarayso koonfur galbeed gaar ahaan reer gobolka baay degmada baydhabo way ku bilaawtay nadaafad nadaafadaas oo meelaraayse roobkii badanaay sanadkan gubadaay wasaqii badanaay magaalada meelaraay ku dhaladay maamulka degmada iyo gobolkaba go-aan ha ku deereen inay magaaladan la nadiifiyo way sheeganeen bulshada meelaraayse ka nool magaalada meelaraayse mase gobolka mase degmada baydhabo way lanaa nadaafadda halka dadaalo mayba dhibaato le haddii aad meelaraayse intii aad gurigii ka walaha ku ganta banaanka kashabtalan mayba ay diirati ale kashan kashabdaa lamadaata dadka marna miin dareensan si kaste walinkashaay maamulka meelaraayse ini markas meelaraay garab surma nadaafadda dhinije guriyaalka suubiyo haagu calamihir rinjimari walbadan walbadan hala suubiyo laakiin way lakuhaysiyaan dadkii degaanka way lakuhaysiyaan ini meelaraayse suubiyaan nadaafadda inay ku fikiraan maamulka may go-aan ka deeray iyada oo gudoomiye ku-heenka degmada mayraay garabkay surinyi arrinta go-aanka tilaa ka deeri mayba ini nadaafadda laku dadaala liinshaaga bulshada lankasta gurijey hortiisa kashan yaalon tallaabo sharci lagu qaado doono yogeyka kabaaganta tomoisiyeedka oo lamada kun tomo sagaalka barreenya kabaaganta sagaal iyo tobanka sanad guuradii doorashadii madaxweyneheen cabdicasiis maxamed xasan lafta garaan yaan tonku hambaliyaye ono onoo sanibada barwaaga arday kadeerni sanad guuridaas mayr ku raje rajean ilaahay kuwana ku rajeana ani oo sanad guurida sanad guuriye tan ii ku sii fayla ilaahay una isha afkaan dawladdeen ilaahay nii deersiin yaa ilaahay ku rajean ilaahay ku tuugan eedii eed aan mahasantiin siin arag ahayn ilaa shalay ilaa saadaha dirowna teegantiin nadaafadda beledka bilacda beledka teegantiin isin oo arday daruusaka jartaan waldhan un ola socono eed iyo eed aan mahadsantiin
wasiirka walbarashada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdiraxmaan cismaan malaaq koolkooliyow wasiirka mayba tilmaamay in wasaaradda walbarashada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya walku gobati baaxiya walbarasho ee ku jiray qaar ku mid ah deegaanada iyo degmooyinka maamul goboleedka koonfur galbeed soomaaliya waa ku wasiir cabdiraxmaan cusmaan malaaq koolkooliyow oo ku waramo arrintaas bismillaah alxamdu lilah wsalaatu wasalaam dhammaan waxaan u hambalyaynayaa ummadda reer koonfur galbeed aad iyo aada u mahadsantihiin bahda kalsan iyo t v-ga bulsho alxamdu lilah ilaaha mahadda ka gaarto waxqabadka madaxweyne cabdicasiis xasan lafta gareen waxaan la soo koobi karin waa ballanqaadkiisa oo ugu horreeyay oo sameey uu ahaa waxbarashada in la tayeeyo manhajkii soomaaliya alxamdulilah waana soo gaareen iskuullada in lacag la-aan laga dhigo ballanqaadkiisa uu ahaa qayb ka mid ah waa la fuliyey sanadkan waxaa kalaa jirto ballanqaadyo badan asigu u sameeyey in oo mar walbaba bulshadiisa u dhaga nuglaado mar walbana oo kormeer ugu tago degmooyinka in kambeynka nin xildhibaanna waan ahaa kambeynkiisna qaybaan ka waday marka ballanqaadkiis aad iyo aad ugu soo baxay waan u hambalyanayna insha allah marka waxaa leedahay lafta gareen xukuumaddiisa meel fiican wax soo gaarsiisay aad iyo aad waxaan filayaa insha allahu tacaala haddii ilaah idmo xulitaankan xildhibaanada ugu dhib badan markuu ka gudbana insha allah wuxuu diyaar u yahay bulshadiisa inuu si toos u dhex galo degmo walba tuuga tuuga magaalada meel walba inuu tago oo ummadiisa warka ay qabaan iyo baahida ay qabaan inuu dhegeysto in u dhaga nugul waa madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya koonfur galbeed min tuulo ilaa min degmo ilaa min gobol manhajka soomaaliya in lagu gaarsiiyo ballanqaadkeenu ahaa qayb ka mid ah waa gaarsinay waxaa inoo dhiman saddex degmo keliya waa tiyeglow iyo waajid iyo degmada awdhegle iyo qayb ka mid ah gobolka shabeellada hoose ee degmadan kunturwaare intaas ayaa noo dhibnay inta kale macalimiinaa noo joogaan maamulo iskuulaa noo joogaan waxaa kalea noo joogaan gudoomiyaha degmada waxbarashada d o yada shaqadana si toosay ugu socotaa koonfur galbeed oo dhan
dantiguud bulshoodii adeegadii daruurigahaayanga doodiyi murunkii ku heri nootaayo darsanga adeegsha diyaarnagadi deeg alashaniyo garsoor daacad maamulkan ku diiwan gadan nootaayo dalsan korweba ma imduuwantaa in adeegowka bulshooda dad i beer baabuur hooshal galdaasan amboomadoorna shal wareegasaan dhammaan hantada muguurtada eh marbahoodna shal wareegasaan helis dukumenti le hodhow halsingnagadaw haysin diyaariyo deera nootaayo darsan may kalo sin la diyaareta diyaariyowka heer hoosaaneed ee shirkado iyo ururee madaniga ah i diyaariyowka qoraale deemo la shalqaadow dardaaranka iyo waliilamad ah shalcidegsin i dukumenti aysin suubiyo seeda hor in deeraa nootaayo darsan dignin hori haysi doo adlama ka geliyo dameerka isaar inti adina kindeerna kolbaho hanta ma guurtee lishal wareegasaan lidiigsida nootaayo dalsan maykinka diyaar aha qabiiro qabridiyaale maamulka nootaayaalka sada doctor sheekh xasan cabdiraxmaan kaaliye iyo weliba injineer zakariya cusmaan ibraahim zakiyare iyo weliba doctor maxamed cabdulaahi cabdi olin gorodow kaasi intaasi inku badan oo adeeg bulsho ee ya mayba kinka diyaar aha nootaayo dalsan mayba nikayaale ha ku horjeedka hotel sydney ee magaalada baydhaba wali faahfaahin intaas dheer kula xiriir telefoon lambarada shale ewardii helshow labaatan lama labaatan sagaal afartiili
xildhibaan ibraahim yarow isaaq oo ku mid ah xildhibaanada baarlamanka federaalk soomaaliya deegaan doorashadii oneeto deegaanadan koonfur galbeed oo ku mid ahay geega mas-uuliyiinta handeyran magaalada baydhabo iyo warbaahinta warsanan ku warami ujeedadiiyo handeyran magaalada baydhabo usoon dhinaca kaleeta baaq ku eedan dhinac nabada usan dirid bulshada ka dhaqan deegaanadan koonfur galbeed soomaaliya bismillahi raxmaan raxiim raadio warsan iyo dhammaan dhegaystayaalka shacabka reer koonfur galbeed gaar ahaan reer baydhabo eeda siin salaame runtii may wahaa waliidan faraxow geedka may wahaa maamulkii iyo mayl raa'isa lamaag madaxweynaha doorashadii la dooraday sanad guuridii koowaad iyo mayl raa'isa waqtigii la rooga waynan koynayn aniguna ku qayb galno xuska maalintaas oo una ku qayb gaadano markhaato ku ahaana waxqabadkii oo walaahay guulahayay oo iyo deyrin maamulka madaxweyne cabdicaziiz oo sanadka lakurooga xafladaasi iyo damaashaadkaasi farxadaas iyo falaan inaynu kula qeyb galno saasaan koyni waana runtii waliilanka faraxuu wala nin muuqda nibadda iyo mayla raa'isa horumarka oo bilaawday oo mayla raa'isa meelfayla maro haaye iyo naysada oo mayla raa'isa maamulka la dhisanyay dhallinyarada hana dhawaysay wasiirada ee madaxweynaha baarlamaanka gudoomiyaashii iyo wasku duuban maamulkii heer gobol xataa io degma aan hirsanayna runtii shacabka reer koonfur galbeed gaar ahaan reer baydhabo oo balaanimigana naniinshal hirna qayb walba bulshada inta roogta dhaqankii dhow ka dhamiya oo meylakaas runtii andabaal degaayaan oo walqobadka maamulka oo halsana hata lagu rooga dabaaldegaayaan eeda runtii meel reer saaran inuu kula qeyb galno oon ka faraxsaneeta waana runtii may wahaa deegaankanu sharaf gaarayningata iniguna meel raawisa walaagikaano oo wanaagsan oo horan fay lahaadayaan una ku qeyb galno markhaato ku haana oo ilaahayna geysii waktigan eeda meel walfaylangata bulshada meelanka baaqayna runtii may wahaa ammaano leeyiin dulqaadka iyo nay wadajarka iyo nabadgelyada iyo iska duubnaanta oo runtii la dareemo karoo ku muuqata muddada lahamari iyo waqti hadarkan hata la rooga waa muujiyaan eeda runtii meel raawisi aan ka ammaanayiin walina kala diri daaramaanaha meel raawis anigoonay eed iyo eed alla meel raawis dowladda lana shaqeey dowladnimo waltaraas nabadiidka meel raawisa sidiisana isku garabsateeno nabadiinka gaftaan oo unkunan ku gaashamateen eedan ka mahadsantiin guul iyo nay horumar meydka deeray isku duubna meydka deeray meel raawisa walaalnimo meydka deeray wadajer meydka deeray isjecel meydka deeray heshiin meydka deeray meel raawisa anigoonay las garabsan tanyeede waa meel raawisa waan siinka ammaanana ununa go'aansanay yaana waa xusyaan roogna eedana mahadsantiintaasa
odayaasha dhaqanka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya geega kulun iyo kuweeldhadan magaalada baydhabo iyo weliba yonku aransadanga heshiisan dhexeeya dowlada goboleedka koonfur galbeed soomaaliya odayaasha dhaqanka ee beelaha kujeeda taar roobo cali abu mansuur welibana kulankaasi tay sidii odayaashu sheeqeen heshiis lakudeeri khilaafkii ku dhaladay hirowgii mukhtaar roobo cali abu mansuur waanahana ku mid ah odayaasha dhaqanka oo kulankaas kureed warbaahinta la hadalay koonfur galbeed dib u heshiinsintiyo ha ka helyeedu oo wasaaradda arrimaha gudaha lahangnagi una oo baryo usee higaan lahangnagi ii jimaada arrintiyeedii hayti waajiba ernay ligodoomi haddii baryo ursi iyoonay jimaadeen qodobka lamaad dadkii doorashadii koonfur galbeed sheekh mukhtar robow mansuur olla ka qobadi dadkii maalinyeedee niili ka dhimadi maalinkuusu la qobdaaye i maalinku dambeyti i maalinku saddexaad dadkii miili ka dhimadi ee maarinay hagoogdillahaada fadeenle antii een wasiirka arrimaha gudaha xagilahaay dawladda koonfur galbeed madaxweynaye dadkii haduugdaqslahaayeen ee madaxweynahan haka dadaali ee wasiirka arrimaha gudaha lahalagodoonsi ee arrintiyeedahayti dadkii miila haguugdikanlahaayeen marhuumkii dhimiday marhuumadkii halkay dhimadeen haguugdilahaayeen ee wal sii yeedan taasna saasu ee unuuna lagaadni lagodoomi dawladda koonfur galbeed ee wasaaradda arrimaha gudaha heliiskii halagorodan unoo baryorsee ijmaadeenna se toosa aan lagaadani taasna taasa aan sheeguhayn ummato koonfur galbeed iyo antimaarna dawladaba baryorso ijmaada mu'aarada ka iigna guraayen maalintun tange may ansurumnaa anti dawladda koonfur galbeed se toose aan la shaqeeyo doon hobaaleer may in sheegane ummato koonfur galbeed ini uuna dawladda koonfur galbeed ee garab surmo doon si toosay tooseen in la shaqeeyaan tanna tan tan kale sheekh muktar robow abumansuur arrimooji horayna lahangali madaxweynaha koonfur galbeedna loola godoomi ini hatina wasaaradda arrimaha gudaha iyo madaxweynahaba horey horeyn galan anti marhuumkaas oo si munaasib dore elan gobodi oo si munaasib dore elan haay dalshay iddadhay andhaladi musharax ee sharaftullu ku qaadi ini may ku odsadaane dawladda koonfur galbeed madaxweynaha iyo dawladda dhah madaxweynaye may ku odsadaane ini sheekh mutar robow hurnimadisara iyo lankala eraw yuusuf hasan mursal maalin maalintun kusadee hurnimadii la goboday usuulini hurnimadisar dawladda koonfur galbeedna sa ku odsadaana madaxweynaha dawladda dhahna ku odsadaana wasaaradda arrimaha gudahana ku odsadaana tagna tan tan kale dawladda koonfur galbeed may ku odsadaane geedka intii la shaqayno surug haddii baryorsi ijmaadeen may kale ku fadaane dawladda koonfur galbeed hagu wogeynu ka lahayn ini kalsooninaysay madaxweynaha koonfur galbeed tagna ku odsadoohayn
herdhabaanada riir marsi ma fadana herdhabaanada koonfur galbeed salaamanti boqolotumen afartanka salaamanti intanta fadhiid anta kale ununa haweegdo oo banaanka jarto hadhow basawarkanoo arga doona inti nibadqaadan in nibadqaadan ma ogaado doonagna salaamayo soona boqol afartumen afartanka salaamayo nibadaka salaamayo walduwahi hadalka waliba hodhay meernay lashanlan ay doonay lamalan duaaday madishaa baadu duahay qofkan duahay baduuga dhammaaday waliba doobkii madaasnan fadhi in laku hadalo xal ah ma in fadhina geeka ogolaanay nabadeen dubadkiisina yaa wasiirkan hanin qaadi arrimaha gudaha unuuna qaadani bani aadan habususunaysirumasi duwaan liimayha galeeye wal qalbajii ka jare dafe aadife hatana dafaa soo taahantuna katalanaan kuwiin ana ilaahay maaban ah bani aadam oo lahaaday mise nibadahaada raalahaada wala raalahaada bani aadam way boo haddii isu beel ii maga beel maga la ii qabiil maga la ii may kafayla insaan ii amba ol qaada ama nibad qaada haddii ununay marka hore oo la jari ununay jirinayni kani badan wax jirinayni gee sabaanti la qaaday oo sabaanti tolka qaaday la qaaday barlamadii laha qaaday dawladda koonfur galbeed iyo dawladda dhaxba noobada qaadan maylaray gudoomiyaha baarlamaanka kulley ma ansaxna meeraanoho maylahayna walku noogsanyadeelahayn haddao sabriisan la sheennay marxuumadii walhambilaawi dhaawacdi wala lahambilaawi nibada la fadaabnanari wal haka jaray janagan inil haka jaray dareensan nabado ilaahay raxmaaya may warsadaane in unu nibadka dadaalno nibadana nin ansaxab qaadani nibada dhatama roogsadaana hooba si lawaala nibada qaadani hooba si lawaala nibada qaadana maeraan shalay badiidi fan hadduu nibadan fadaan unu may diyaarangana haddii bari ursi iyo jamaacadana antii nooma gogna wili ka odsadaana kanka daraane in nibada la qaada nibada dalka lan qaada dadka lan qaada diinta lan qaada geedo lan qaada dhulkuna ka dhagaada lan qaada masaakinta lan qaada nibad hanuwa faylata aqoonto lanqaada asayleyta lanqaada nibadataas iyo anfacaas nibada naasla nuwaaw leele una dawlad mayna hanin barayha wasiir adinkii lahaa dawladii hore oo dawladda soomaaliya la rahay dawlayaalkii oo sharciga hayo oo yaha la shaqeeyni mayha roogaan maxamed siyaad khudbayaha roogi uni shaqaale dhaari isbisiini lanka dherawla ku bilaw ilaa madaxweynaha shaqaale ana dawladda shacabku waa dawladdan may amaysiin koodsaday ini dawladda shacabka kasbanaysa marka shacabka bilaarwiyin shacabkasan dhali haddii shacab wala dhali wasiirna mal heleen madaxweynena mal heleen taldhabaanna mal heleen sarkaalna mal heleen marbadadwayg waa dawlu walanayo shacbaga ilaahay dawla wal hafkari shacab waa dawlada leh tiidan dawladeed oo adduunyadan ilaahayna suubi dad iska yirino ballisha rungnada loo dhanayna waa nibida qaadani nibida madi aan qaadada doon may maylan ku araana qaadani madi aan qaadada leey nibida ka dareeras nibida geeka qaado sheekooyinii nabadeyntii ogolna dibasiisintii ogolna midnimadii ogolna dawladu may ku odsadaana saatanla sheego dadka maawaaji wal dhow sheemutara waa wal dhow ilaahay ama yuusuf san madaashi wal sheegi dadka shacban walioonay dhibsadaan la ku dhaaf walioonay dhibsadaan in la ku dhaaf madadle faylaade wali baarlankood dadyay badanaaye oo dad badan dhali iyo may la reeha nibadaha ka taamala albuura gorada awnuur dheere dheeraay uuka awnuur aw nibada la ka hela raarwiin nibad mahakaawe raarwiina nibad mahakaaw majar unuga idarooga oo ka orooday reer caanaba diidee reer unuguba caanadiida ma mal bari galnay unuguba oo kan bari galnay jarta aada muhindir awlaad muhindir aaw kan muhindir nabad may ka faylaat nabad tol kun diro la ninka wasiir may ko ballan qaadanay ina keen la shaqeey wasiir arrimaha gudaha aad aad keen fadhiyo madaxweyne titis madin sano la hadalan ya may ni hariiriyaas nabadin hariiri unun keen la jar yaa walaaladan wali danta roog wali banaanka jarna nabadaan sheegan unabadaan afaas dawlad may ku codsadaane kulay madaxweyne hortiisa tagarra doogne jirif hamiinadka inanu dhaco laysaan wal sulosod aw jirif hamiinadka aragaase jirif hamiinadka inta laku dhaaf lan hamiinki kowlaha siyaw geema fiyaawado sagaalsa hamiingayo lisa hamiingayo haana soo meelo nasa dhiyooka in loo reebay nabadana si toosaan ka shaqaynan isla shaqaynan si saraaxad leh walaalnimo la shaqaynan islaamka dariskaana la shaqaynan iyaguna dadka dalka roogan iyo la degan oo walaaladaana un nabadka la noolan
intii bagaale adduunyadu caafimaadka anku horeeye ogaada
maangay medical center maga maskiin mayka eh maal mowlaagayagaba maankay medical centera koy isbitaal muhiim a koy malab saafe e lang aragaw malaalo ma aamayo maygaal lang aragawna muhi soorma ka aamaw maankay medical center isbitaal moodadii inka damboyti eh galabshay laama meriyaa dawlis maashaa'ilah ewa megal ibilaan dhatiyo ku faa'iidaysineen bulshoyi maankay medical center malil mowlaaga aafiyey ilow waliimoodba anfuune marle la daawayawlay eh maankay medical center ankoey megali bilaan dhatiyo ku faa'iidaysineen maankay medical center maankay medical center wayba siin haaye ditoor cudurada guud daawayoso walshileedislay lahandoorey allahanka deegi ka aarag megal ibilaan daawayowsho takasusay alla indeerhi bulshoy hadeerakooya maankay medical center maankay medical center wayba kale diyaarsiinka ah shaybaar casri ah oo noocyada inka dambooyin ah lakooka baaraw dhammaan dhiigag iyo dheecaanada dadka sida dhiicaanka dhalmalaanta melelka iyo dalaanta dheecaamada laku ogaadaw burooyinka dhuunto galaayan bursteetada kaadamarankiiraw iyo baaritaanka lamaadlan isguursadan fadaayan sida ditoorka cudurada guud haan kombyuutar oo usuun cudurada guud awaa meelo diyaarsiinka ah iyo weliba ultrasom oo aakii uurka jarta baaraay farmashi durdure daawo ayo nooc laku helaw daawooyinsheeni lakusalsheeni turki uk iyo masar ya meelo diyaarsiinka ah bulshoy hadeerakoya maankay medical center maankay medical centera wayba kale usileya qiib gargaarka degdega eh casri aho online eh habadlay hadhooshilanka iyo baaburle halagadoomida toorilay hulublahasii iyo wadnaadale hasulintiba halaroora sheangley maankay medical center bulshoy isbitaala la helay aroora kufayaysada maankay medical center mankay medical center bayba hospitaale xaafadda isha laanta koowaad gaarhaan taalad cabdalle deyrow gaarhaan anton dhahoyka taalad cabdalle deyrow iyo xafiiska shirkadda korontada ee beekow jid addaha bartamaashay oo dhiniga baryaad e tabeelaga fiiri maankay medical centera ka yaalle kabirin walaay faahfaahin intaas dheer bayba kula hadhiidhashe teleefana nambaradiyo shal eh eberli halshan soddon shede eber shede kumili eberli hal afar eber eber tumi afar liidun ama koorsan damboyta eberli hal li toddobaasii siyeed lixdii toddoba tumu ili ama email usmaan saalax lama boqol labaatan iyo lama at gmail dot com caafimaad malkuma rumaa ogaaga caafimaad udubka nololuwaa
guud ahaan intaas ayaa ka afmeera barnaamijkan kulanka warbaahinta warsan isinkula dareertan raadiyo warsan ee magaalada baydhabo barnaamijka waliba siina dareersiyaayey anoo maxmed cabdiraxmaan cabdulle dhinaca sanaadana barnaamijka intii habada ka jiray waliba miksarkii makiinadaha kombyuutarka baniin hagaagay al injineer muhandas maxamuud cali cabdulaahi gaabshaa tan iyo hamiin kale intii ku kulmi doona khiyaare maysinka ugu tabaane sidaasiyo asalaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu